إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga halfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose warbaahinta dalka nigeria ayaa shaacisay in ciidamada waddankooda ka socda ee ku sugan soomaaliya ay mushaar la-aan yihiin muddo shan iyo toban bilood ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa eedeymo culus u jeediyey gudoomiyaha gobolka banaadir ugu magacaaban dowladda federaalk waxaa la baahiyey qaybta saddexaad nadaw cilmiyeed ku saabsan damaca nasaarada xabashida ethoobiya ee geeska afrika taas oo ujeedinayo mid ka mida culummada soomaaliyeed shil diyaaradeed oo khasaare geystay ayaa ka dhacay dalka kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar hamendheelmada ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen deegaanka buurcolow ee hoosta degmada baraawe halkaas waxaa laga maqlayay dhawaqa rasaasta welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye inta uu la egyahay warbaahinta dalka nigeria ayaa shaacisay in ciidamada ka socda waddankooda ee ku sugan soomaaliya ay mushaar la-aan yihiin muddo shan iyo toban bilood ah maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya sida ay shaacisay warbaahinta kasoo baxda gudaha dalka nigeria ayaa ku waramaya in ciidamo ka socda waddankaas ayna qayb ka ahaayeen isbahaysiga artemis sandareertadii mushaar ahaan loo siin jiray laga jartay muddo shan iyo toban bilood ah ciidamadan oo tiradooda lagu sheegay boqol iyo lixdan askari dibna loogu celiyay waddankooda muddo haatan laga jooga afar bilood saraakiil sare oo ka tirsan kuwa dalkooda dib loogu celiyay ayaa sheegay in bil weliba mushaar ahaan u qaadan jireen siddeed boqol oo dollarka maraykanka ah balse sanad iyo dhowr bilood aan la siinin lacagihii mushaarka ahaa kuwaasoo ku maqan jeebka midowda afrika ciidamadan kasoo jeeda dalka nigeria waxay ka tirsanaayeen booliiska artemis kuwaas oo ka howlgalayay magaalada muqdisho gaar ahaan xirada xalane dalka nigeria ee dhaca qaaradda afrika ayaa ka mid a dalalka ciidamadiisa usoo shaqo doonteen dalka soomaaliya isbahaysiga artemis ee horeyna loo oran jiray amisom ayaa markii laga jarto gunooyinka la siiyo qayladhaan afka furta taas oo ay taakuleeyaan dowladaha lacagaha ku bixiyo duulaanka soomaaliya lagu soo qaaday ciidamada afrikaanta amisom ayaa marar badan ku go-ay weeraro ay fuliyeen al-shabaab kuwaas oo himilooyinkii ay hiigsanayeen ka dhigay hal bacaad lagu lisay militariga al-shabaab kusoo afjaray xirooyinkii militari ay isku soo oodeen ee ku yaala qaybo ka mid ah gobolada soomaaliya waxaana ugu dambeeyey weerarkii taariikhda gale ee ka dhacay degmada buulamareer halkaas oo ay ku baabi-een ciidamada artemis kuwo kalena iyagoo maxaabiis dagaal ah gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab khubarada iyo dadka wax ka qora loolanka ka socda soomaaliya ayaa sheegaya inay sii korortay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan la dhayalsan karin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa eedeymo culus u jeediyey gudoomiyaha gobolka banaadir ugu magacaaban dowladda federaalk warkaas waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaali oo magaalada muqdisho ku haya dhibaatooyin fara badan ayaa waxaa eedeymo kala duwan u jeedinaya bulshada iyo siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada caasimadda waxa uu yuusuf madaali magaalada muqdisho dadkeeda ula dhaqmaa sida inay yihiin dad isaga u shaqeeya misana meelaha ay degan yihiin uu isigu leeyahay sida ay sheegayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada mid ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka oo lagu magacaabo cabdinuur ayaa waxuu canbaareynayaa madaale isagoo ku tilmaamay inuu yahay qof dadka magaalada muqdisho ku dhaqan madadaalinaya waxaana uu tilmaamay inuu yahay qof gabay shaqadii u hayay reer muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in dadka reer muqdisho uusan siinin xuquuqdii ay ku lahaayeen gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho waxaan leeyahay gudoomiye ummadda soomaaliyeed ee muqdisho joogtaad gudoomiye u tahay ee duq magaalan u tahay laakiin waxaad aaminsan tahay ama aad aamintay in ummadda soomaaliyeed wax xaquuq ayna ku lahayn gobolkaas oo adigu sidaa rabta aad ka yeeshid ee cido gaar ay dad gaar ahna aad u tahay ee guddoomiye ama xilba uu leeyahay ama xuquuq u leeyahay dalkan dalka waa la wada degan yahay nin walba intuu ka degan yahay iyo intuu culayskeeda yahayna in lagu qayma ayaa la rabaa maamulka dowladda federaalk ee magaalada muqdisho ugu magacaaban ayaa wuxuu dhibaatooyin badan ku hayaa dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana uu mar walba maamulka dhaca dhulkii iyo guryahay deganaayeen dadka rayidka ee reer muqdisho waxaa la baahiyey qaybta saddexaad inaduw cilmiyeed ku saabsan damaca nasaarada xabashida ee geeska afrika taas oo uu jeedinayo mid ka mid a culummada soomaaliyeed cabdiqaalim macali cabdiweli ayaa ka warramaya
nadwadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay kana soo qayb galeen dad aad u fara badan ayaa looga hadlayay damaca itoobiya ee bariga afrika nadwadan oo shacaarkeedu ahayd damaca nasaarada ee bariga afrika ayaa waxaa kelimad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey sheekh cumar xayaakallah sheekha ayaa khudbadiisa ku sheegay muslimiinta bariga afrika magacyada loogu yeeri jiray wakhtigii hore muslimiinta bariga afrika waxaa loo yaqaanay magaalooyinka ay deganaayeen magacdooda loo yaqaanay sida hereeriyiin oo kaleeto fudjaariyiin oo kaleeto awfaadiyiin oo kaleeto zayaalica oo kaleeto berberiyiin oo kaleeto muqdishaawiyiin oo kaleeto magacdaasay wadan jireen muslimiinta bariga afrika zayaalicada wadankeeda buu leeyahay sheekha lagu magacaabo qalqanshadi yeman berigeeda ayuu ku yaalaabuu ku leeyahay dhinaca sarreeye ee loo yaqaana baxrulqulsum ee badda loo yaqaana baxrul axmarka dhinaceeda kore ayuu dhacaabu kaleeya ziyaalucadu ay dhacdaan sheekha lagu magacaabo fadlullaahi alcumari kitaabkiisa isagana mataqaanaayo lagu magacaabo masaalikul absaar kitaabka la yidhaha isna wuxuu ku leeyahay wadankan isaga ah waa wadanka loo jeeda waa zayaalicadii muslimiinta bariga afrikee waxaa lagu magacaabaa masar marka la joogo iyo shaam marka la joogo bilaadu zaylac baa lagu magacaabaa buu yidhi dhararkeeda haddii la fiiriyo bad iyo badba haddii la fuuriyo xagga dhararka waxay loo socon karaa
sidoo kale sheekha ayaa tilmaamay in etoobiya ay joogaan qaybo ka mid ah soomaaliya laakiin waxa uu sheikha u sheegay in nasriga islaamka uu dhow yahay
zaylac bay ka sokeene muqdishoay joogaan way ka sokeene kismaayay joogaan maanta in shaa allahu tacaala wujuuhda ii muuqata iyo waaqica aynu ku jirno iyo khayrkii dhiigga laa ilana la u daadanaya daraaddeed mustaqbalkao dhan ba innagaa iskale idin la shaa in sha allahu welibana halku bishaaraysta ikhwaani boqolka sane ee soo socda ee hadda inagu socda boqolkan qarnigan hadda socda si u dhan yahay inagu sucuud baynu ku jirnaa kor baynu soconnaa kor baynu u soconnaa caalam alislaami dhammaan jihaadkankadi kor buu socda dhiiggii shuhadadeenna culimmadeennii cabdalle cazaam iyo sheekh usaami iyo raggii ka dambe boqolaalkaa inaga shiidiyo kuwa maanta shahiidayay dhiiggani waa dab iyo naar buu u yahay islaamka insha allah wuu sii buraaninaya bariga afrika dowla qawiyaynu ka dhisi doonnaa idankii waaxid allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ninkii lowga kaa guba xagashaa laga gubaa buu yidhi ninba waa mare masma kula koray buu yidhi insha allah dharbaaxadaynu ku dhufan doonnaa ka weyn hana walbaharina waxaan uga baxayaa walaalka iga dambeeya wajazaakum allahu khayr jaza wasalla calaa sayidina maxamed
nadwadan ayaa ah nadwo qaybo badan ah waxaana loogu hadlayaa itoobiya damaca ay ka leedahay bariga afrika waxaana lagu baraarujinayaa ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed kuwaas oo kheyraadkooda la isku dhiidhiibayo warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga halfurqaan shil diyaaradeed oo khasaaro geystay ayaa ka dhacay dalka kenya faah-faahin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil diyaaradeed oo maalintii shalay ka dhacay dalka kenya gaar ahaan caasimadda nairobi kaas oo sababay khasaare nafeed ugu yaraan laba duuli ayaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen shilkan oo aroornimadii hore ee shalay ka dhacay magaalada nairobi shilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen diyaarad ay leedahay shirkadda safari link oo kusii jeeday mandiqada diyaani ee dalka kenya iyo diyaaradda shilka gashay oo bixisa howlaha tababarka ee duulimaadyada war ka soo baxay shirkadda diyaaradaha ee safari link ayaa lagu xaqiijiyey in dhammaan afartan iyo afar qof rakaab ah iyo shaqaalihii saarnaa diyaarad aysan waxyeelo soo gaarin garoonka diyaaradaha wilson ee magaalada nairobi ayay ka duuleen labadani diyaaradood ee shilka galay ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa shilkan khasaaraha dhaliyey ee ka dhacay dalka kenya balse waxay xukuumadda fadhigeedu yahay nairobi sheegtay inay waddo baaritaan ku aadan arrinkaas warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa